samu'eel kii koowaad cutubka labaad markaasaa xanaah tukatay oo waxay tidhi qalbigaygu ilaah buu ku faraxsan yahay geeskaygana rabbigu kor buu u qaaday afkayguna wuxuu u faanaa cadaawayaashayda maxaa yeelay waxaan ku rareeyaa badbaadintaada mid quduus ahu sida rabbiga ma jiro waayo adiga mooyee mid kale ma jiro oo dhagax weyn oo ilaahayaga la mid ahuna ma jiro hadal dambe oo saas u kibir badan ha ku hadlina afkiinna yaanu kibir ka soo bixin waayo rabbigu waa ilaah wax walba yaqaan faliimahana isagaa miisaama raggii xoogga badnaa qaansooyinkoodii waa jajaban yihiin oo kuwii kufkufayeyna itaal bay guntan yihiin kuwii dhergi jiray waxay naftooda u kiraysteen kibis aawadeed kuwii gaajaysnaana way gaajo baxeen oo madhashadiina waxay dhashay toddoba oo tii carruur badan lahaydna way taag gabtay rabbigu wax buu dilaa wuuna soo nooleeyaa qabrigu waxgeliyaa wuuna ka soo bixiyaa rabbigu isagaa wax masaakiin ka dhiga isagaana taajir ka dhiga wuu hoosaysiiyaa wuuna sarraysiiyaa haddana oo miskiinka ciidduu ka kiciyaa oo ka baahanna tuulmada digada ayuu kor uga qaadaa si uu amiirada ula fadhiisiiyo oo ay carshiga ammaanta u dhaxlaan waayo tiirarka dhulka rabbigaa leh oo dunidana iyaguu saaray kuwiisa quduuska ah cagahooda isagaa dhawri doona laakiinse kuwa sharka leh waxaa lagu aamusin doonaa gudcur dhexdiis waayo ninna xoog kuma adkaan doono kuwa rabbiga la dirira waa la kala jejebin doonaa oo iyaga samadu kaga soo onkodi doonaa rabbigu wuxuu xukumi doonaa darfaha dunida oo wuxuu xoog u yeeli doonaa boqorkiisa oo wuxuu sarraysiin doonaa geeska kiisa subkan markaasaa elkhaanaa wuxuu tegey raamaa iyo xaggii gurigiisii oo wiilkiina wuxuu rabbiga ugu adeegi jiray wadaadkii ceelii hortiisa haddaba ceelii wiilashiisii waxay ahaayeen wiilal waxmatarayaal ah oo rabbiga ma ay aqoon haddaba caadadii wadaaddadu dadka la lahaayeen waxay ahayd in markii nin uun allabari bixiyo uu midiidinka wadaadku imaan jiray inta hilibka la karinayo isagoo gacanta ku sita hilibqabato saddex farood leh oo wuxuu ku dhex mudi jiray daawihii ama kirligii ama digsigii ama dherigii oo kulli wixii qabatadu ay soo qaadoba wadaadku wuu qaadan jiray oo saasay reer binu israa'iilkii shiilooh yimid oo dhan ku sameeyeen oo weliba intaan baruurta la gubin ayaa madiidinkii wadaadku imaan jiray oo wuxuu ku odhan jiray ninkii alla baryey hilib wadaadka loo dubo keen waayo isagu kaa dooni maayo hilib karsan mid ceedhiin ah mooyaane oo haddii ninku ku yidhaahdo marka hore baruurta hubaal waa la gubayaa dabadeedse intii naftaadu jeceshahay qaado markaas wuxuu ku odhan jiray maya saas ma aha laakiinse haatan isii haddii kalese xoog baan ku qaadan doonaa oo raggii dhallinyarada ahaa dembigoodii aad buu ugu weynaa rabbiga hortiisa waayo raggii waxay quursan jireen qurbaankii rabbiga laakiinse samu'eel wuxuu ka adeegi jiray rabbiga hortiisa isagoo wiil yar ah ee guntan ee food dhar wanaagsan laga sameeyey oo weliba hooyadiisna waxay u samayn jirtay khamiis yar oo sannad ka sannad ayay u keeni jirtay markay ninkeeda soo raacdo inay bixiyaan allabarigii sannadda oo ceeliina waa u duceeyey elqaanaah iyo afadiisiiba oo wuxuu ku yidhi daynkii rabbiga la siiyey aawadiis rabbigu naagtan farcan ha kaa siiyo oo iyana waxay tageen xaggii gurigoodii oo rabbigu waa soo booqday xanaa oo way uuraysatay oo waxay dhashay saddex wiil iyo laba gabdhood oo yarkii samuu'eel ahaana wuxuu ku koray rabbiga hortiisa oo ceeliina aad buu u gaboobay oo wuxuuna maqlay wixii ay wiilashiisu reer binu israa'iil oo dhan ku sameeyeen iyo inay la seexdeen dumarkii ka adeegi jiray idhidda teendhada shirka markaasuu wuxuu ku yidhi iyagii war maxaad waxyaalaha caynkaas ah u samaysaan waayo waxaan dadkan oo dhan ka maqlay macaamilooyinkiinna xun xun maya wiilashaydiiyow waayo warkaan maqlay ma wanaagsana maxaa yeelay idinku dadka rabbiga waad xadgudbisaan haddii nin mid kale ku dembaabo ilaah baa isaga xukumi doona laakiinse nin hadduu rabbiga ku dembaabo bal yaa isaga u baryootami doona laakiinse iyagu ma ay dhegaysan codkii aabbahood maxaa yeelay rabbigu wuxuu doonayey inuu dilo iyaga oo yarkii samuu'eel ahaana wuu sii koray oo rabbiga iyo dadkuba raalli bay ka ahaayeen markaasaa ceelii waxa uu yimid nin ilaah oo wuxuu ku yidhi isagii sidaanaa rabbigu leeyahay reerkii aabbahaa miyaan isu muujiyey markay masar joogeen oo ay ku hoos jireen addoonsigii reerkii fircoon oo miyaan isagaa ka doortay qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan inuu wadaad u ii noqdo iyo inuu ku allabaryo meeshayda allabariga iyo inuu uunsi shido iyo inuu hortayda eefood ku xidho oo miyaan reerkii aabbahaa siiyey qurbaannadii reer binu israa'iil oo dhan ee dab lagu sameeyo war maxaad u quudhsataan allabarigayga iyo qurbaankayga aan ku dhex amray rugtayda oo maxaad wiilashaada iiga murwad badisaa ee aad naftiinna ugu cayilisaan dadkayga reer binu israa'iil qurbaanadooda oo dhan inta ugu wanaagsan sidaas daraaddeed rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil wuxuu leeyahay anigu waxaan idhi hubaal reerkaaga iyo reerka aabbahaaba hortayday ku socon doonaan weligood laakiinse haatan rabbigu wuxuu leeyahay taasu ha iga fogaato waayo kuwa imurweeya waan murweyn doonaa oo kuwa iquursadana waan la fududaysan doonaa bal eeg waxaa imaan doona wakhtigii aan goyn lahaa gacantaada iyo gacanta reerka aabbahaaba si aan reerkaaga nin da'weyn looga helin oo waxaad arki doontaa dhibaatada rugtayda markii ilaah reer binu israa'iil maal siiyo oo reerkaaguna nin da'weyn ma yeelan doono weligiisba oo haddii la helo nin kaa ah ee aanan meeshayda allabariga ka goyn kaasu indhahaaguu gubi doonaa oo qalbigaaguu murugayn doonaa oo dadkii reerkaaga ka dhashaana dhallinyaronimada ayay ku dhiman doonaan dhammaantood oo tanu waxay kuu ahaan doontaa calaamo waana waxa ku dhici doona labadaada wiil ee ah hofnii iyo fiinexaas oo labadooduba isku maalin bay dhiman doonaan oo anigu waxaan kicin doonaa wadaad aamin ah kaasoo samayn doona waxa ku jira qalbigayga iyo maankayga oo anna waxaan isaga u dhisi doonaa reer ammaan ah oo isna weligiis wuxuu ku hor socon doonaa kayga subkan oo waxaa dhici doona in kuwa reerkaaga ka hadha oo dhammu ay u imaan doonaan oo ku hor dhici doonaan isaga iyagoo ka tuugaya gogo lacag ah iyo xabbad kibis ah oo waxay ku odhan doonaan waan ku baryaaye hawsha wadaaddada middood isii si aan u cuno xabbad kibis ah